sarkaal ka tirsan dowladda federaalka kana mid ah ciidankii kusoo jabay dagaalada muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacay hiiran ayaa sheegay in joogitaankooda maxaas uusan waxba u soo kordhinaynin cismaan xuseen guure oo ah sarkaal ka tirsan dowladda federaalka oo warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in ay doonayaan ama uu qorshahoodu yahay in ay ku biiraan dowladda etoobiya uuna doonayo inay noqdaan wuxuu ku sheegay kelinka lexaad ujeedka hadda maxaas loo yimiday ama meeshaas loo yimiday aniga hadda ujeed oo hadda macno weyn iisoo kordhina ilama eko sababtay tahay shaygu meeshuu manaasibka ka leeya haddaan laga aadin waxba ka imaan mahayaan galmudug shabaabaa haysta hiiraanna shabaabaa qayb ka haysta shabeellada dhexaana qabeeb ka haystaa haddii in lasoo baxo la tuurto maxaas waana qorsho xumadii awal hore u tiilay waxaas waxba kasoo kordhi mahayaan kilinka lixaad horta si kilinka shanaad horta waa dal sooma waa dad soomaaliyeed waxayna ka tirsan etoobiya kilinka shanaad etoobiya ka tirsanaya maxaa diidaya marka anigana inaan aan kilinka lixaad noqono sida ayagoo kaleeto soomaalidaas kilinka shanaad kilinka lixaad haddaan noqono waxba ma diidayaan aniga hadda waxaan ka mid noqon doonaa dadka soomaaliyeed oo kilinka shanaad degan oo kalean ka mid noqonayna haddii aan ku beegno labadaas dadkaas waxay noqdaan ala noqonaynaa wax weyna maaha kaasi wuxuu ahaa cismaan xuseen guurar oo ah sarkaal ka tirsan dowladda federaalka oo sheegaya in ay doonayaan in ay noqdaan qayb ka tirsan etoobiya ma ahan sarkaalkii ugu horeeyey ee hadalkan uu ka soo baxay balse tan iyo markii ciidanka dowladda federaalka laga saaray degmada muqokori ayaa waxaa aada u soo shaacbaxaya saraakiisha iyo sidoo kale xildhibaanada ka tirsan dowladda federaalka ee sheegaya inay ahaayeen derbi amxaaro sidoo kalena ay doonayaan inay qayb ka noqdaan ismaamulada ka jira dalka etoobiya waxaa hadalkan uga horeeya wasiir hore oo ka tirsan dowladda federaalka